raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ha ka dhowaada warkahameynama idaacadda warsan oo nomaadan qodobada isinka dheegi doonta ununa isinkahayna haddii ilaahay era weli baan kuugiina garaashka io kowa kumid a garaashadka kataalanga degmada dambaydhaba iyo weliba usa weeldhaday bifadhiisin hoogma miilnagmoosana lawaaye wasiirka maareynta masiibooyinka hirshabeelle ayaa sheegay intii dadkii anka badnaayeen iyo ka barakaceen fatahaada webiga shabeelle howlgal dadlah gobodina waliba la kusuubiyaya kismaanyo iyo weliba siinkahayna warkahamiinmoonumaadon haddii ilaahay ara maraykanka oo iyo farmaajoyn sheegan intii usa ka heriya dacwada badda shirlan ku hadalaayay aramooda suurkowsa ka furmi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xubno ku mid ah guddiga usoo magacaway sheek shaakir oo iyo is-casileen dowladda federaalk oo hay-adaha samafalka ka dalbati intii oo ka jawaabta fatahaada webiga qodobadaas oo iyo markaasaytii wararka caalamkana ka jiraan iyo onamadan haddii ilaahay yara dhugunsiyaal warkaamin makadheegaasan diyaar garowa wasiga fidsana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa hamiignimo arbaae uu khamiisyaha galahayta taariikhdina weliba iyo keedintaan labaatay dhamada bidhi tubnaad lamada kun tumiy sagaal aanas weliba hayna warkio kooban haddana usigiyo fidsanaa garaashka ikow iyo weliba usa weeldhaday bii fadhiisan hoogan meelingmoos ayaa la waayay biyogasay warbihin arrintaasi keedin welibaanin diyaariyay waryagan cabdinaasir axmed meow aadan axmed oo ee maamulaha garaashka ikow ee magaalada baydhabo yaan sheegay idaacadda warsa ini garaashka usubii fadheedi yaan jarna meel iyo maraayan biyogasay haddii oo ere lahaayaan isku saaraa biyoogun iyo ka obsadaayan jidkiini goha marniyo ka obsadaayan iniyo dhibaato injaysidaayan biyoogun minata diriska le'e ka maybana maamulka ka codsaday iniyo ku caabiyan biyowka biyoogun fidhi garaashka si oon badbaadiyan baabuurta xamuulka saaran ee ka jara garaashka
mayna ka sheegaya garaashka ikow walaal dhabkaata haysada may ku odsaday maamarka koonfur galbeed ilaa biyoogi gobolka kadhii walaay la argaay garaashka ka gadoomen taasoo anka wa'anta dhanyaayadoo laha ku dhisay garaash horii reed meel ileenku biil la waaysinyi maamarku may ku odsaday iyeed arrintaasnay la qiimayaan laamiga qodofadni maamulkii aanu kuwaabanay ku obsani maaila meela biyo afka giifani keliya dhowfani egnayl maamulka koonfur galbeed intinay la araga walaagi gobolkan ku dhiisan gurigii oo farta gabrelu ku hiri oo korna biyaha ku kadhiyaa laamigiina inku koyaan idlaha ka wareegi meeli biyoy maraayan laku goosadi idkale laka waaldhadi maamulku may ku odsaday ilaan saadanka tili rooga intinay la aragan meeli wadinin ku sameyn haddii laamiga qodo fadni haddii guri kale kaliida dhoofu fadni maamulka ku sugaan yeedo oona obsani iddadow inaana biyo ka fura ilaan biyoogina ilaan laamigii ka kooyna gurigii ha ka dhiyaayaan yeedo horaan baabur ha ka haroodasay gurigii ilaan ma baaburta baabur ma in waaysan baaburta meel hagal waaysan ilaan maamulku may ku codsaday iyo arrintaasna la qiimayaan taasaanu ku codsaday saasoo kale daraabalada ka shaqeeyo baabuurta xamuulka ee anshalbahow gobollada dalka gaar ahaan gobollada koonfur galbeed yaa ku cabadi baabuurta jididka ku bahow baydhabo oo intiyo badan roobubkii qubudii bii badan usidhiki kiyo sababti iniyo kaxanibaman jidka sodonka ee magaalada baydhabo maybana maamulka degmada baydhabo iyo kocodsadeena ini laku saara biyoogun xanibi ee fidhiyo jidkaasay waanoohaano kumita daraabaladaasay oo la hadalay warbaahinta warsan bismillaahi raxmaani raxiim anoo ah cabdi ibraahim cabdiraxmaan oo aan joogo darawaliinta aan ka mid ahay oo jidka soddonka joogto oo hadda cabashada aan muujinayno ay tahay wadda la'aan oo daroowalintii hadda aan isla wada joogno aan ka cabanayno waddooyinkaasoo hadda jabsanoo gaarigii lagu dayay xataa uu ku rugmanayo markii horena waa noo ficneed balse hadda roobkiina waa jaray xataa buundooyinkii inay nala go'aan aan ka baqnaa marka waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada baydhabo inay waddadaas si toosan a u marno oo ay noo sameeyaan aan ka codsanaynaa maamulka gobolka baay magacagay walilaare cabdifataax cabdinoor aadan oo ka magac dheer yooyo muddo oo tumay dhowr maalinba wali roogna baydhabo intaan dhahayta jidka soddonka ilaa alaxmaar darawalaha baawarta mayla kaxaniman midkumad aaweda kun ilaa maadle roobaniinqubadi hamaraha ku safarnay ilaa iyo doolow alxamdulilah horta roobaniinqubadi laakiin waddahumo dartiga yaan surayin baawarta intaan dhahayta awdiin ilaa iyo baydhabo dhatiyo miidow meeldheera waa dhibaato kutieganta hadda ka hor mara la suubi laakiin badna way ku boodi laakiin wadaxumadaas dartiyaan surayin baa horta maya meel kalead ma jarta hadda walaam daran waliba ahaa intaan dhahayta awdiinla ilaa iyo baydhabo walbadan caqabad badan laa isku jara sida camar markeeda ku tabta yaaqbar weyne markeeda koyta leega iyo yaaqbar weyne dhatiyo saas oo kale yaana meel go'doon ew roob oo qoodo may mara koro saaseta oo meelacda kaxanibaadon inti dhiyagada iyo meeloacda kajajarta tuugo isku jarta waliba ahaa roobabka ubudi ya jari jididka maybaniyo sababena iniyo mar waayan baabuurto jididkiyo maro jareen oo ku mid eh jidka sodonka cabdinaasir axmed mayow warbaahinta raadiyo warsan ee magaalada baydhabo ciidan mahadsan cabdinaasir axmed mayow wasiirka maareyntii oo masiibooyinka hirshabeelle iyo weliba uu sheegay intii dadkii iyo inka badan ayaan ku barakaceen oo fatahada karalatii webiga shabeelle bashiir cabdulaahi soomaaniya magaaladaasi beledweynaha kadari wasiirka maarinta musiibooyinka hirshabeelle cabdimahad koorgaab ayaa ka hadlay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle iyadoo sanadkii hore ee labada kun iyo sideed iyo tobanka aanay dadkii kasoo kasoo weli kasoo kasoo bixin oo xaaladii adkeed ayagoo ku jiraan ayaa abaartii haddana ku dhacday oo labada kun iyo sagaal iyo tobankii sidoo kaleentood roobkii dayrta ayaa wuxuu curtay toddobiyo tobankii bishan octoobar ayaa roobkii ugu xooga badnaa ka da-ay deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle sida degmada beledweyne iyo degmada jowhar iyo sidoo kaleentood degmada beledweyne degmada buulaburte jalalaaqsi iyo degmada mahaday sidoo kale webiga shabeelle ee mara bartamaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ah mid saameyn weyn ku yeeshay kuna lahaa weligii waxa uu saameyntaa ku yeeshay degmada beledweyne waxay ku jirtaa deegaanada uu webigu ka koreeyo sidaa darteed degmadii beledweyne waxaa kusoo fatahay maalintii toddobiyo tobankii octoobar ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka maalintii ay aheeday waxaa kusoo fatahay biyo aada u fara badan oo kasoo baxay afarta xaafadood kusoo kusoo baxay kadib dadkii waa ay ka kala way ka qaxeen waxayna u qaxeen meelaha dhulkoodu aada u sareeyo sidoo kaleentood tobankii bishan ama tobankii octoobar sidoo kaleentood webiga shabeelle waxaa laga deeyey meel la yidhaahdo daymasame oo asaguna baabi'iyey ummad badan beero badan sidoo kaleentoodna degmada mahaday waxaa ka baxay iyaguna biyo aada u fara badan oo kuwana korshub ahaa kuwana ahaa maxaa la yidhahdaa buq la yidhahdo hurwaay oo ilaa iyo martay in ka badan maxaa la yidhaahdaa meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo waxay marayaan obaale hurwaay califool dheere quracmadoobe wararaxley waaciise ceelka cusube iyo gelaaf ilaa halahaas buq ka baxday meeshaas ayaa intaas oo dad iyo intaasoo beero ah saamaysay oo baabi sidoo kale waxauu ka hadlay dadkii ugu badnaa ee ka barakacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiran asigoo sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar in lala soo gaaro sidoo kaleentood xaaladda beledweyne oo ah tan ugu xumeeday sanadkii hore labada kun iyo sideed iyo tobanka dad gaaraya afar boqol iyo konton kun oo qofood ayaa sanadkan maxaa la yidhahdaa dad lagu qiyaasaya afar boqol iyo konton kun oo qofood ayaa kusii barakacaya waxaan ugu baaqaynaa dowladda dhexe dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kaleentood wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka heer federaal sidoo kaleentood hay-adaha ku lug leh dhammaan hay-adaha ku lug leh xaaladaha humanitarianka ama ka shaqeeya safe livinka ee badbaadiya nolosha waxaan baaq dheer cod dheer iyo cod gaaban ugu diraynaa inay ka soo gaaraan dadkan ku dhibaataysan degmada beledweyne buulaburte jalaalaaq degmada mahaday iyo degmada jowhar gaar ahaan iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle meel kasta oo ay yihiinba waxaa dhex mara webi webigaas marana waxa uu ku fatahayaa meel kasto wuxuu baabi'iyey xoolihii wuxuu ka baabi'iyey maxaa la yidhaahdaa guryihii wuxuu ka baabi'iyey maxaa la yidhaahdaa beerihii sidaa darteed dadkii beerihii tacbanayna beerahii ay usoo bixi lahay ma haystaan dadkii maxaa la yidhaahdaa ewel iska dhibaataysnaa i d b yada ku jirayna wuxuu ugu galay biyihii i d b yada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo qaar ka mida degmooyinka gobolka hiiraan waxaa ka barakacay dad aad u fara badan kadib markii webiga shabeelle uu fatahaad sameeyey ciidan maasnya bashiir cabdullaahi usmaana guddigii uuse magacaawiyey sheekh shaakira iyo weliba yuuna isku asileen qeybo ku mid eh weliba nin faahfaahiye waryaagana qaalid cabdi ibraahim xiraabtan yahay ti markii madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan use magacaabay guddiga farsamada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug haabahaato mayba ka dhawaaqa inta iyo iscasilin lama kumida guddigaas cabdishakuur ciise waana ku mid haaye xubno guddiga saasoo kalena wasiirka diinta iyo qaafta galmudug dhinaga ahlu sunnaha ku gali galmudug ya sheegay intuusa iscasili sababtuna iyo intuusa la kala talada waayo ka mid noqoshada guddiga waana raallo usa inku hayna dhinaga kale guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka galmudug maxamed axmed maalin yo isku casili xubinnimada guddiga sheekh maxamed shaakir usan magacaabi doorashadii galmudug wasaaradda arrimo gudo soomaaliya iyo hore in magacaawti guddi ku kooban tumi iyo saddex xubnood haabahaatayo diidan hogaanka ahlu sunna iyo musharaxiinta madaxweynaha galmudug ciidan mahadsanyo qaarid abdi ibraahima ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba iyo howlgalo shal gadisan kusoo biyana xaafad ka tirsan magaalada kismaayo ee xarunta ku meel deerka maamulka jubbaland howlgal kungo iyo saraakiilo hogaamiyaayan weliba iyo sheegaan hanti iyo haytigto isla ka xaqiijiyay amniga walibana sagaara lankusuubiya iyo howlgaladana haafada calanle aafayeenka wasaaradda amniga jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen iyo waliba u sheegay intii howlgaladaasay dad badan dhaqaqoobada qaarshona baaritaanada kuwada ciidamada ammaanka jubbaland waliba suubiyana howlgalo badlaaran oo la ka xaqiijiyay ammaanka magaalada walibana dhaqaqoobada iyo dad badan baaritaan iyo kahayna dadka qaarsho lakashakisnyo intiyo iyina afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland iyo aryusana sidaasay islamada waliba u sahdalsha intaasay ka daray inta ciidamada jubbaland iyo sii wadi doonaan howlgalada lakasugo amnigo iyo ku fuliyayaan xaafadaha magaalada kismaayo howlgalka wasigaga ciidamada jubbaland kusoo biyaan xaafadaha anan leh ee magaalada kismaayo iyo ah kuweeda hila hamiin hora وصحافتاس هي لكدري نبدون حاجي سعيد عيسى عبدي وكمد قناعسده جبلان سفيرك دولده امريكان كان فدي كينيا يا ولبا وشاغ انتي وسا كدلبديا مدوينغا سوماليا انو صدعوده بدل كحلي ميل كبحسنا محكمه عالميه اي سي جي كيله ام سي كسر ولبا وسوريسي سيي ورغيسكا انك افكا دير دلك كينيا ذا ديلي نيشن او لك ويديا meele dowladda maraykanka iyo kateganta aranta bade isku haayana lamada dala tun iyo waliba iyo tatos dhaqse walankobdi walibana kala shaqeeyana madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo iyo uhuru kenyatta sidiyo miiska wadahadalka unkoy lahaayana ununa waliba seedana magaalada muqdisho soona madaxweyne farmaajo unkula hadalna arantan waliba walibana araysadaasay waliba nuu saaray isku kubakiiska maxkamadda iyo ari safiirka maraykanka fadhi kenya kaydi iyo weliba uuse sheegay intii aqabadan kuwiin ee hortaala madaxda kenya iyo soomaaliya iyete sidii lanku adkaada lahaayay ururka al-shabaab taasi iyete qaabka keliya lanku faa'iidaysada kore khayraadka badda safiirka uuse insheegna xal xilliga uuse saadloona muqdisho weliba uu sheegay intii madaxweynaha kenya uuse wada dadaalo laka hadliyo waarantan dowladda soomaaliya iyo inshaayna kulanka usa safiirka lugaal doona madaxweynaha soomaaliya iyo xiliguusa dhii doona isku day una suubini waliba arintan walkuweydiina iyo dowladda iyo weli weli masuurtagalna intii dowladda arrimahoose walkuweydiina wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo kaashadaasi ee lamada guddi ee hil saaran reed indhiska darsuurka iyo weliba iyo geega magaalada muqdisho koonfureen ashar lama maalin soo doon oo ku saabsan sidii haraabta soomaaliyeed lanku talagelin lahaaya qodobada dastuurka ee reed fiiriyowka lakasuubiyay unku horeen weliba shirkaha ku dhowaynay ha ku dhawaayay dhammaan qaybgalayaalka islamarkaasna sharaxday ujeedooyinka shirka marwe zahra cali xasan oo kumid ah la taliyaasha sare ee wasaaradda arrimo dastuurka sidimada weliba shirka bogaadaya islamarkaasna taageero muujiday ee guddoomiyaha kutlada haweenka ee baarlamaanka federaalka marwo jawaahira axmed cilmi dhinaga kale guddoomiyaha guddiga la socodka ee reedan eegista ama reedan fiiriyowka dastuurka ee lamada gola mudane abdiqay diida iyo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib anfiiryowka iyo hirgelinta dastuurka marwo muumino sheekh cumar iyo iswadajira weliba iyo taageeroonka muujida iyo hanraabta soomaaliyeed iyoona sheegananti iyo xuquuqdiioo ku sugaayana dastuurka wasiirka arrimo dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jamac oo shirka furiya ari weliba uuna ka faraxsanaa muddo ka yara afartan cisho sida kulan wada talido ee dhawaaldhana haraabta taasi iyo cadeenita waana fadahayan doorka duurka haraabta ee dhamaystiran dastuurka iyo kunoqdaas tababilaarina siyo qayb qaadan go-aan diirista arrimo masiirka ee inkadabeyn shirkun iyo weliba iyo qiib galeena haraabta jelka diisan gobolada dalka iyo weliba iyo taladiyo kabiiri doonana qodobada reed anfiiriyowka lagsuubyahaye dastuurka waraala hubay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba lakadalbada iyo hay-adda samafalka ee hay-adaha samafalka ee ku howlgalow gudo dalka soomaaliya intiyo si degdeg aan ka jawaabana dadkii xiligan saamaya fatahada qoraalkiiyo weliba laga sheegay intii webiyada shabeeliya iyo jubbaca saameeyana fatahada islamarkaasna xukuumadda soomaaliya iyo kuwa lacsanta saameynta ka dhalada korta meelisay wasaaradda weliba kaloyo sheegtay intay dadka qaarsho iyo kacabsi qaban fatahadiyo si issho iyo inkubarakiin deegaano ka tirsan hiiraana islamarkaasna dadka barakacay iyo deereen ilaa iyo tum ilam kungogofa kadambeyn hay-da caalamiga ee caawiyaasa soomaaliya ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka dalbidintiya gurmad deg deg ee lideerta dadka kabaraka iyo fatahadiyo dadka roobabka deerta ee deegaano badan kugubadee dhugunsadayaal weli weliba dareertan warkii habeynima idaacadda warsan ee magaalada tambaydhaba natiijada hordhaaga ee lakahalahaya doorashada dalka canada iyo muujihaytanta xisbiga liberalka ee ra-iisul wasaaraha dalka canada uusan markale ka guulaysaday awoodda dalkaasi inkastoo uusan guulaysan justin trudio iyo haddana weliba la sheegay intii uusa anhalo korna kuraasiye lambahanay ee minka baarlamaanka taasoona usa qasaba doona intii intii usa kaashada saabta kale ee dalkaasi si usan dhasa dowlad isbahaysi ah walow qeybyogyahar ee caddeenta usa justin trudio halna codadka gobolada beriga ee dalkaasi iyo haddana xisbiga weliba iyo fulyahayan intii kuraas badan uusa baarlamaanka ka hadla doona goboladaasi taasoo iyo sahli doonta inuusa markale talada dalkaasi gobada doorashada dalka canada ayaa dhan araga abti laka tijaabiyahaya taageerada turdiyo oo fadeexa badan iyo hakubahayta xilligan ololaha doorashada xisbiga liberalka yaa loolan adaga kulukulamaan xisbiga midigta dhexe ee conservative-ka ee dalkaasay sil wasaare turdiyo iyo kasbanaado doonantii usa iskaashi dhisamay asaabta kale ee dalkaasay si uusan dhasa dowlada higda maadaama uusan halna aqlabiyada lambaahanya weliba weli dalkaasay ka socdee tirada codadka welibana lan ogayne tirada kama dambaysta ee uu sahlo doon xisbiga xisbi walba habaato haddii sidaasay lambinana iyo dhabnagda korta weliba niyo jab nagda doontee hogaamiyaasha mucaaradka adriyu isker isjeer oo eedanka rajwin in isu guulaysada doona qaybogi hora ee codeynta iyo lan aragito iyo fayita xisbiga taladahay ee welibana la wareegay inta badan meelogeysa taageerada kaala jiri ooyo ku mid haayana gobolka atlantica meelasayna weliba guulbadan kadeereen xisbiyada sheelgadisan iyo dimuqraatiga dhuguystayaal weliba intaa ka gabagabeeya warkii hamingnima idaacadda warsan kala daraartan warka weliba hasaaray bilaal hilaal sheekh su-aab anoo maxamud nuur maxamed cabdullahi yaasiin dareer si ay warkalnimada intii unriyad hawda ku kulmaana weliba siinka tabee sidaasi oo maanaadla